galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin arbaca ah bisha februarina waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
dadkii la soo badbaadiyey oo taakay la keenay gobolka koonfureed ee siciiliya waxa ay ku warrameen waxay yidhaahdeen dhinac ahaan waxaan wada dhammeen marka la isu geeyey laba dowladood qiyaastii laba boqol iyo labiyo toban muhaajiriina dadkuna badanaa waxa ay ku wada dhinteen dabow iyo mawjadihii soo hordiyey laba dowladood wariye aadan sabriye oo nooga warramaya dad gaaraya laba boqol oo qof oo la sheegay inay ku dhinteen badda mediteraneanka saacadihii ugu dambeeyey waraysi ayaannu idinkugu haynaa mar baan ahay murtiya baanisaba madaxda reeraaye ay weliba muunihiyo dulqaad igu masheertaane marna reer magaal loo fara oon muuqan baan ahay mar baan ahay nin xaaraan maqdaca marintidiinkii marna tuug mu'diya baan ahoon maal rasuul bixin qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha goordhow ayaadna dhegaysan doontaan qodobada kalead ku maqli doontaan idaacadda galabnimona dhegaystayaal waxaa ka mida dowladaha maraykanka iyo britain iyo weliba faransiiska oo xidhay safaaradahoodii yeman warar ku saabsan soomaaliya iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegeen inay dileen taliyo ka tirsan ururka al-shabaab kadib dagaal toddobaadkii hore ay ku soo qaadeen magaalada buurdhubo warka dilka taliyahan oo lagu magacaabo axmed ismaaciil ayaa waxa uu soo baxay waxaana sheega taliyaha aagga howlgelinta ciidamada dowladda ee degmada buurdhubo dubad aadan maxamed ibraahim oo v o eda uga warramay sida wax u dhaceen markii ay soo weerareen magaaladii waxay ka bilaabeen xabadda saddex aag saddexdii aagna ciidamadannada ayaa ku sugnaa ninkii ciidanka wato al-shabaab oo gobolka gedo hadda ninka nimanka mas-uuliyiinta ugu waaweyn ahaa oo la yidhaahda magaciiso axmed ismaaciil afka hore ku magac dheer ayaan ka dilnay iyo laba nin oo kale oo ku xigtay dhabarjab weyn ayayna u noqotay cadowgii al-shabaab khawaariijda waxaa iyaga ay khasaare geysteen goobihii ganacsiga degmada buurdhubo ayay gubeen habadaha tariifooyin ay ku dhufteen waxaan qabanaynaa oo hadda saxaafadda aan inaan kasii hordhaco usheega aan ubaahanahay usbuucya hadda nagu soo aadan howlgal degmada baar dheere gobolka gedo ka dhiman ayaa inaan qabanaan rabnaa hadduu alla idmo iyagana waa unaha diyaarna ciidamadadanada way yihiin
ugu yaraan laba boqol oo qof oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebaha badda mediteraneanka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r ayaa sheegtay in sidoo kale la la'yahay ilaa boqol kale dadkan ayaa saarnaa doonyo yaryar oo sabtidii ka soo baxay dalka libiya iyaga oo doonayay in ay gaadhaan xeebaha dalka talyaaniga tirada doonyahan ayaa ahaa afar waxaana la helay saddex ka mid a qaramada midoobey ayaa sheegtay in sagaal iyo labaatan qof ay ku dhinteen mid ka mid ah doonyahaasi oo axaddii maalnimadii axaddii la helay waxaana la badbaadiyey ilaa boqol iyo toban qof laakiin labadii doon ee kale ayaa waxaa ku dhintay boqol iyo lix iyo toban qof waxaana soo badbaaday sagaal boqol sagaal qof oo keliya
maraykanka iyo britain ayaa hakiyey shaqooyinkii ay ka wadeen safaaradahooda dalka yeman sababo la xiriira amniga sii xumaanaya ee dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday talaadadii shalay ahayd in shaqaalaheeda ay kala soo baxday caasimadda yeman ee sanca goor horoo saako arbaca ahna waxaa sidoo kale soo daadgurayey shaqaalihii safaaradda ee britain halkaasi haweeneyda afhayeen oo ah wasaaradda amuuraha dibadda ee maraykanka laguna magacaabo jenny pesi ayaa waxaa war qoraala ay ku sheegtay in go-aankan ay qaateen uu yimid kadib markii sida ay tiri ficilada yeman ee haatan ay noqdeen kuwo caqabad ku ah hanaankii kala guurka ee siyaasadda yeman ayna u muuqato inay abuurayaan dib usoo cusboonaysiinta rabshada khatar gelin kara xiriirkii diblomaasiyadeed ee sanca waxaa kaloo warkaasi qoraalka lagu sheegay in maraykanku uu taageerayo dhammaan dhinacyada yemaniyiinta ah ee ka shaqaynaya nabadgelyada barwaaqada iyo midnimada yeman ayna dib usoo celin doonaan joogistoodii dhulkaasi marka xaalka uu dego iska hor imaadyo dad badani ku dhinteen ayaa maanta ka socda bariga dalka ukraine waxaana dagaaladani kusoo beegmayaan iyada oo hogaamiyaasha dalalka ukraine ruushka faransiiska iyo jarmalku ay isu diyaarinayaan in ay ka qayb galaan kulan ballaadhan oo lagaga hadlayo xasaradaha ka taagan bariga dalka ukraine oo gallaaftay nolosha in ka badan shan kun iyo saddex boqol oo qof tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay magaalada bariga ku taalla ee doneski kadib markii la duqeeyey xarun basaska laga raaco saraakiil militari ayaa sidoo kale sheegay in mucaaradku ay weeraro ku qaadeen meel u dhow debaltivsi halkaas oo ay ku dileen ilaa sagaal iyo toban askari sidoo kalena lagu dhaawacay siddeed iyo toddobaatan kale madaxweynaha dalka ukraine petro poroshenko ayaa ka hor kulanka ka dhacaya belarus sheegay in dalkiisa iyo midooda yurub ay ku hadli doonaan hal cod oo midaysan
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington qodobka ugu horreeya ugu yaraan laba boqol oo qof oo qaxootiya ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen iyaga oo isku dayaya inay kasoo gudbaan badda mediterraneanka oo la socday doonyo caaga ka samaysan sidaasi waxaa sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga sagaal qof oo ka mida dadkaasi oo la socday laba doonyood ayaa lasoo badbaadiyey waxaana la keenay xeebta jasiiradda lamaduzo ee dalka talyaaniga doonyahan ayaa waxa ay kasoo baxeen libiya sabtidii aynu soo dhaafnay haddaba waryahayaga ismaaciil xuseen farjaro haatanba istuudiyaha ugu helinaya ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wariye aadan sabriye oo ku sugan dalka talyaaniga a ismaaciil wareerkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in la helay laba doon oo nooca la buufiyo ah labadaas doon waxaa laga soo badbaadiyey mid laba qof midda kalena toddoba qof dadkii lasoo badbaadiyey oo saakay la keenay gobolka koonfureed ee sicilia waxa ay ku warrameen waxay yidhaahdeen til ahaan waxaan wada dhammayn marka la isu geeyo laba doonyadood qiyaastii laba boqol iyo labaiyo toban muhaajiriina in dadkuna badanaa waxa ay u wada dhinteen qabow iyo mawjadihii soo herdiyey laba doonyadood marka warka ugu dambeeyey waa war maxdin leh oo dadka la badbaadiyey ay sheegayaan oo ay leeyihiin dad badan ayaa ku dhacday badda mid kamida oo oo la wareystay ismaaciilo oo waxa uu leeyahay waxaa jirta uu leeyahay doon kale oo afaraad oo la la-yahay meelay ka baxday wuxuuna leeyahay doontaasi waa qalibantay waan gartay marka dadkan muhaajiriinta ah ee ilaa hadda laleeyahay laba boqol bay gaadhayaan ama way ka badan yihiinba haddii doonta dambena lagu daro xaggee bay u dhasheen
dadkan hadda ugu dambeeyey oo la badbaadiyey waxay ka wada yimaadeen galbeedka africa toddobadii u sagaalkii toddobadii qofood oo u dambeysay oo la badbaadiyey waxa ay sheegteen inay u dhasheen dalka maali laakiin xeebaha libiya waxaa ku sugan dad kumanaan ah oo isugu jira wadamo badan oo ay ka mid yihiin dad soomaali ah xeebtaasaa la wada dhooban yahay mar allaala markii qolyahan manaxayaasha ah oo dadka doomaha soo saara ay la noqoto ayagoon u fiirin cimilada sida ay tahay ayay doonta si qasab kusoo saareen hadda wiilashii la waraysto u dambeeyey waxay yidhaahdeen xabadaha dhafoorka na laga saaray oo la yidhi qasab ayaana lagu saaray doonta oo la yidhi raac anagoo diidan oo oo ujeednay hawada inay xun tahay waxaa la yidhi hawada waa fiicnaanaysaa raaca doontii saasaan kusoo raacnay saacad kadibna doon aba gadoontay waxaan wada ahaynay uu leeyahay wiilkii u dambeeyey la waraystay afar doonyadoodaan ahayn waan gartay doon waxay qallibantayba saacad kadib
waan gartay mid waa midii shalay la badbaadiyo oo sagaal iyo labaatanka qofood ay qabow u dhinteen labadan doonida u dambeeyeyna waxaa ka badbaaday laba qofood mid midda kalena toddoba qofood marka saas ayaa xeebtii loo safan yahay oo dadkii xabadaha dhafoorka looga hayaa waxaa qasab ayaa doonidii lagu soo saaraya rafaadkaasi isiicas ayaa ka jira marka haddaynu dhegeystayaasha sawir ka siino ama dadka intaan sawir ka haysan dadkan soomaalida ee soo tahriiba iyo dad kale afrikaanka ah ee yimaada dalka libiya dad baa marka hore intay soo kaxeeyaan bay xeryo ku diyaariyaan ka hor inta aan doonyaha la saarin
wa waa jirtaa dadkaasi waxa waa silsilado isku xiran waaye haye cariga soomaaliya soomaalida ay jirto meel kasta waxaa jira silsilada isku xiran oo dadka kasoo tahriibinaya ilaa geenaya meel ay dadka ku magacaabaan magaf meeshaas ayaana dadka waxaa lagu qasbaa waxaa layihi reerihiina teleefon u dirsada waxaa tirahdaan meeshaan ku dhibaataysannahay lacagna naloo soo diro meeshaasa waxaa loogu soo diraa qiyaastii afar kun shan kun oo dollar halkaasaa koox kale ayaa kasii kaxaysa oo waxaa la geeyaa xeebaha libiya la geeyaa meeshaas ayaana laga soo tahriibiyaa saas ayay kusoo galaan dalka talyaaniga waan gartay haddaynu usoo noqonno sheekadan ugu dambeysay ilaa hadda wax gurmad ah oo lagu baadigoobayo oo ama ay ku dhawaaqeen ciidamada dalka talyaaniga ama kuwa kale ee agagaarka ku sugan oo ay isleeyihiin bal doontan maqan xitaa halagu baadi hala raadiyo waa jiraa gurmadkaas waa waa saxdaa weli maraakiib ayaa ku maqan laakiin sida uu sheegay qofkii u dambeeyey oo arrintan ka hadlay wuxuu yidhi doontaas dadkii saarnaayo o dhan badda waa ku laadeen qofna kama badbaadin uu leeyahay marka saadaasha la hayaa waxa weeye doontaa kalena ee maqani iyada laftigoodu markaa in in ilaa hadda aan rajo badan laga qabin dadkeeduna nool yihiin
saasay leeyihiin marka haddii markaas la isu geeyo tirada dadka maqan waxay ku dhawaanayaan afar boqol oo qofood ilaa hadda afar boqol oo qof waa tiro aada u badan soomaalida ilaa hadda ma la xaqiijin karaa doontan maqan ee dambe inay soomaali saaran yihiin iyo in kale
may warkaas lama xaqiijin kara ilaa iyo hadda
waa tahay aadan sabriye weriye ku sugan dalka roma waa dalka talyaaniga magaalada roma oo khadka telefoonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dangala socotaan haatanna dalka yeman dowladaha maraykanka britain faransiiska iyo faransiiska aan idhahda ayaa xaqiijiyey in ay xidheen safaaradihii ay ku lahaayeen waddanka yeman xaaladda amniga ee soo xumaanaysa darteed wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay gelinkii dambe ee shalay in shaqaalihii safaaradda maraykanka laga soo saaray magaalada sanca tallaabo taasi la mid ahna waxa qaaday dowladda britain halka dowladda faransiiskuna ay sheegtay inay safaaraddeeda xidhi doonto jimcaha ibraahim xasan daanduray ayaa arrimahan iyo banaanbaxyo kale oo maanta ka dhacay magaalada sanca ka waraystay wariyaha v o a ee ku sugan sanca jacfar kuukay safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska faransiiska iyo guud ahaan safiirkii midooda yurub u joogay dalkanba waxa ay sheegeen in ay xireen hawlihii ay ka wadeen gudaha dalka yeman islamarkaana ay albaabada u laabayaan safaaradahooda shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta eewadamadaas u dhashay ee halkan joogana ay ka kaxaynayaan oo ay ka wadanayaan sababo dhinaca ammaanka ah iyo cabsi dhinaca nabadgelyada ah oo ay sheegeen ayay arrintaasi ku timid marka safaaradahaasi waa lagu dhawaaqay in la xirayo safiiradda midooda yurub u joogta dalka yemanna waxay sheegtay in laba maalmood gudahood ay yeman uga bixi doonto ay uga ambabixi doonto sidaas oo kalena la filayo in diyaarado iyo weliba maraakiib ay suurtagal tahay in ay usoo diraan wadamadaasi kale diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha guud ahaan ka jooga wadankan yemen sababtuna waxay tahay xaaladda ammaan oo sii xumaanaysa wadahadaladii socday oo lagu wada dhul sugayey in xal looga gaaro dhibaatada dalka yemen ka jirta oo iyagu gaaray wado xiran oo soo gabagaboobay natiijo la-aan arrimahaas oo dhan marka laisku soo biiriyay marka waxaa suurtagala baa la yidhi in xaaladda amni ee dalka yemen ay sii xumaato qolyihii xuutiyiinta ansaarullah oo iyagu hadda guud ahaan magaalada sanca iyo gobolada ku dhow dhowba gacanta ku haya al qaacida oo iyagu beegsanaysa xuutiyiintaas iyo weliba diblomaasiyiintaasi shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka ah oo galbeedka kasoo jeeda marka arrimahaasi marka laisku dardaro waxay keeneen in ay cabsi xoogan oo dhinaca ammaanka ah ay timaado markii ay ka baxday sidoo kale xukuumadii dalka yemen iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii guud ahaanba ay ka baxeen saaxada cabsidaasi marka waxyaabaha xoojiyey oo keenay taabaa ka mid oo ugu weyn waa gartay jacfar kukaay muwaadiniinta maraykanka iyo britain waxaa looga digay inaanay usoo safrin dalkaasi yemen kuwa joogana ay isaga baxaan arrintaas saame inteen la ega ayay ku yeelan karaysaa dalka yemen dabcan dalka yemen gaar ahaan magaalada caasimada ah iyo gobolada ku dhow dhow waxaad la socotaa inay yihiin gobollo qadiima oo aad u fac weyn dhaqaalaha dalka yemen wuxuu aad ugu tiirsanaa dhinaca dalxiiska waxaana si joogtaa yeman u iman jiray intaanay xaaladu xumaan dalxiisayaal ka socda wadamadaasi reer galbeedka u badan oo maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiisku ay ugu horeeyaan arrintaasi iyadoo saameynteeduba ay horey usoo biloobatay daandurey oo aanay hadda cusbayn haddana maadaama si rasmi ay ugu dhawaaqeen wadamadaasi in muwaadiniintooda ka joogta halkana ay isaga baxaan kuwa ka maqanna aanay isku soo lugooynin oo aanay wadankan usoo safrin waxay keenaysaa in dhaqaalihii dalka yemen guud ahaan uu hoos u dhaco dhinaca siyaasadda xataa waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen wadanka yemen guud ahaan iyo gaar ahaan gobolada waqooyi iyo caasimadaba qolyahan xuutiyiinta ee ansaarullah jacfar waxaan maqlay in banaanbax uu ka jiro magaalada sanca oo aan filayo haatanba inaad joogto goobta banaanbaxaasi uu ka dhacayo waa maxay ujeedada banaanbaxa daanduray banaanbaxan waa kii ugu weynaa oo ka dhaca magaalada sanca tan iyo markii kooxda xuutiyiintu ay la wareegeen gacan kuhaynta magaalada tan waxaa isugu soo baxay dad tobanaan kun ah oo sheegaya ujeedada laga leeyahay banaanbaxan waa labo arrimood arrinta koowaad waxa ay tahay in banaanbaxan lagu xuso koob iyo tobanka february oo ah munaasabad dadka yamanta ay aada u qadariyaan oo ah xilligii uu bilowday kacdoonkii xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkan yemen cali cabdullah saalex sidoo kale waxaa banaanbaxan lagu taageerayaa qabsashada ay qolyahani qabsadeen maamulka dalka yemen islamarkaana ay la wareegeen gacan kuhaynta magaalada sanca iyo dastuurka cusub oo ay soo saareen iyo golahan kala duwane ay soo dhisayaan marka labadaasi ujeedo ayaa laga leeyahay banaanbaxan ama isu soo baxan maanta oo ah kala ah xuskaasi iyo taageerada loo muujinayo dabcanna waxaa isku soo baxay un waa taageerayaasha qolyahan hadda wadanka la wareegay ansaarullah xuutiyiinta marka dadkuna aad ayay u fara badan yihiin banaanbaxu hadda ayuu socdaa waxaana la filayaa kolley in rag sarsare oo ka tirsan kooxdaasi ay hadallo halkan ka jeediyaan kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a uga soo warrama dalka yemen jacfar kuukaay oo u warramayey ama khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a ibraahim xasan daanduri
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal si kastood noo dhegaysanaysaan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dood ka dhacday baarlamaanka kadib sharcigan ayaa ka mid ah qodobka ugu muhiimsan ee qaybta ka ah hirgelinta bartilmaameedkii hiigsiga sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobkaasi iyo doodii maanta ka dhacday baarlamaanka waxaa warbixintan ka soo diray waryahayaga xasan kaafi qoyste kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad oo kulanka shir guddoominaya ayaa xildhibaanada ka codsaday in maanta la ansixiyo hindisa sharciyeedkan maadaama uu soo maray saddex akhris waxaana kadib la gudagalay codaynta hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxaana boqol afar iyo afartan xildhibaan oo hoolka ku sugnayd boqol saddex iyo toban ka mid ah ay u codeeyeen hindisa sharciyeedka inuu dhaqan galo halka ay diideen kow iyo labaatan mudane toban kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad sharcigan inaannu u codayno oo aanu aan ka qaadanno go-aanka idinkaa iskaleh waxaan soo jeedinayaa arrinkaas in aan maaragtay go-aan ka qaadanno aan idiin sheego natiijada waxaa ka aamusay toban xildhibaan waxaa diiday koob iyo labaatan waxaa ogolaaday boqol iyo toban iyo saddex sidaasuu ku maray sharcigani
sidoo kale mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa maanta cod buuxa ku ansixiyey qaraar ku saabsanaa xayiraadaha ku yimid xawaaladaha soomaaliya ee uu dhowaan maraykanku ku tallaabsaday waxaana mar kale qaabka codayntaasi u dhacday ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka soomaaliya xildhibaanada sharafta leh waxa weeye sharci uu dalku yeelanayo ma ahane waa qaraar weeye la rabo in caalamka la gaadhsiiyo si loogu waxa weeye loogu dhiirigeliyo bangiyada caalamku inaysan xayirin xawaaladaha soomaalida oo ah lasdhabarka dhaqaalaha yacni shacabka soomaaliyeed baaqaas meel walba caalamka waa ka soo baxay ilaahay amarkiisa baarlamaankiinuna weli ka soo bixin marka arrinkaas waxa weeye inta ogolaatay fadlan gacanta taaga waxaa ansixiyey
ugu dambayntii mudanayaasha baarlamanka ayaa dood kadib u codeeyey qaraar ku saabsanaa kudhaqanka afka soomaaliga iyo meelmarintiisa waxaana cod arrintaasi loo qaaday xildhibaanada baarlamanka boqol labiiyo afartan ka mid ahi ay u codeeyeen in la adkeeyo kudhaqanka iyo qorista afka soomaaliga halka midkoodna uu diiday mid kalena uu ka aamusay sida uu qeexayo mahad cabdalla cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka
ku saabsan ku dhaqanka qorista af soomaaliga iyo kaydinta soo jireenka soomaaliyeed inta ogolaatay fadlan gacanta taaga waxaa ansixiyey boqol afartan iyo labo waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal saasuu ku dhaqangalay qaraarku xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ay v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna shabeellada hoose guddoomiyihii deegaanka maringubey ee u dhow magaalada baraawe ayaa xalay lagu dilay weerar ay ururka al-shabaab ku soo qaadeen deegaankaasi guddoomiyaha maringubey xasan dheere ayaa la sheegay in dhowaan uun loo magacaabay xilkaasi guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi ayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud uga warramay sida dilkan u dhacay caashe horta meeshu waa shabeellada hoose waa degmada baraawe hadda meeshaan kaala hadlayo degmada baraawe weye oo ku sugnaaba maxaan ku radaa beryahan runtii nimankii khawaarijta argixisada ayaa maxaan ku radaa halkaas weerar kusoo qaaday adugu kaleta meesha magaalada looga soo dhexdo baraawe didka kismaayo looga soo dhexdo ambres ama meesha la yidhaha mandul baraawe ayaa abaarihii sagaalkii iyo barkii maxaan ku dhaha weerar kusoo qaadeen hadee ayagana mudankoodii laga waraabiyey halkaas saddex iyo toban meeday uga carareen oo oo anigu aan kor istaagay macnaha laiga sheekeynaya ma ah dhinaca laakiin waxaan se ka xumay aan u tacsiinayaa in guddoomiyihii baasha marin gubay inay xalay ku dileen maxaan ku dhahdaa baasha marin gubay runtii oo runtii dhowr iyo afartan kilo afartan iyo shan kilomitr u jirta degmada baraawe oona tuulo hoostarta degmada baraawe wey marin gubay marka marxuum runtii xasan dheere waa u tacsiinaya ehelkiisii qaraabadiisa runtii oo nimanka khawaarijta xalay meesha ku dileen dhinaca kale waxaad iiga warantaa waxaad sheegtay in saddex iyo toban mayd oo sida aad sheegtay al-shabaabku ka carareen in aad dul istaagtay haddii dagaal layska hor yimaado khasaaro labada dhinac buu jiraya dhinaca kale maxaa khasaaro iiga sheegi kartaa dhinaciina ama dhinaca dawladda haddaan saas irahdo anagu anagu laba askari oo dhaawac fudud naga soo gaadhay laakiin ilaa hadda wax geeriyeen ma jiraan xaggeena sababtoo anagu difaac ciidankeena iyo kuwa amsoma difaacay ku jireen nimanka maxaasa difaacyadii maxaa ku isku soo nidaamiyeen macnaha oo waa isnidaamin aan dhihi karaa nin taangi isku soo aadiyey baabi iyo haws sare iyo gantaalo isku soo aadiyey macnaha saa laleeyahay marka khasaaruhu waa lala socday meeshay soo mariyeen markay kasoo baxeen hawaii markay sablaale maxaa jidkii kusoo dhaceen marka maxaa meesha la yidhaha maxaan ku yidhahdaa mundul baraawa korkeeda maxaa bulcolow markay soo intaasoo dhan maxaan ku yidhahdaa waa la soconay shacabka noo sheegaya meel walba meeshay soo marayeen marka saa leeyahay niman loo diyaargarooba ay ahaayeen gudoomiye cd waxaad ku sugan tahay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo aad guddoomiyana ka tahay xilligii al-shabaab laga saaray muddaa laga joogaa maxaa soo celcelinaya bay kula tahay in weeraradan gaadmada ah ee al-shabaab weli ay deegaanadaasi ka geystaan cashay waa su-aal fiican oo laisweydiin kara sax waaye waxaa soo celcelina waxay tahay nimankan argagixisadu waad og tahay waa qariska tur kuwaislaamada ku qoran waay baraawa hadda waaba maa waxaan dhihi karnaa meelihii laga xoreeyay ugu dambeysay ay ahayd maxaan ku yidhahda hadda waxaaba ku furan jubbada dhexe sida jilib iyo jamaame iyo sablaal oon weli tegin oo goobsheelos degmada ka hadhay iyo hawaii iyo oo meeshii axmed godan lagu geliyo hawaii iyo dhay tubaaki iyo dhulka hawdka oo dhan baa maxaan ku yidhahdaa harsan haba ahaatee laakiin nimankan qariska tuurka ah waad og tahay baarlamaankii soomaaliya ay galeen oo waad og tahay maxaan ku yidhahda waa maqashee maxaan ku madaxtooyihii soomaaliya ay galeen way maxkamadii maxaan ku yidhahdaa federaalkay galeen oo waxay galeen xe- xeradii ugu weyneed difaaca ugu adkaa oo ciidamada amsom meesha laga qaybiyo oo taliskii ay galeen macnaha baris bay galeen london ay galeen meelo badan bay galeen bruxelles ay galeen oo belgium ah macnaha saalaliya markay dee anagu hadda waaba waxaaba lagu furanba jubbada dhexoo dhan oo hal tuula laga hayno ayaga ay haystaan oo hadda lagu sii socdo marka saalaliya marka cashay waa arrintaa la isweydiin karaa laakiin annagana hadee meesha waa furuna ayaa aagag badanaa nagu furan walow aynan baraawa furunahayn laakiinse maxaan ku dhadaa nimankan waa qariska tuur waa daata sasirator kuwa aanan noqosho iyo nololba rajo kale wa kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo ka warramayey dil loo geystay guddoomiyihii hore ee deegaanka maringubay oo u dhow magaalada baraawe iyo dagaallo ka dhacay agagaarka degmada baraawe khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay caashe ibraahin aadan caashe cuud
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ah idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinayaa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobo dhowra ayaa nagu soo maqan waxaa ka mid a qaar ka mida ciyaartooydii hore ee xulka qaranka soomaaliya ee kubadda kolayga oo haatan ku sugan gobollo kala duwan ee soomaaliya si ay u soo nooleeyaan ciyaarihii kubadda kolayga waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale doodii gaabneed ayaanan qeybaha dambe ka marnayn hase yeeshee bal marka hore aynu dib idinkugu yaro celinno qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegeen inay dileen taliya sare oo ka tirsan ururka al-shabaab kadib dagaal toddobaadkii hore ku dhex maray halkaasi magaalada buurdhubo warka dilka taliyahan ayaa waxa uu yimid kadib markii taliye ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka gedo dubbad aadan maxamed ibraahim uu v o eda u sheegay in sarkaalkaasi al-shabaabkoo lagu magacaabi jira axmed ismaaciil ay ku dileen howlgal ugu yaraan laba boqol oo qof oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebaha badda mediterranean-ka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r ayaa sheegtay in sidoo kale lala yahay ilaa boqol qof oo kale dadkan ayaa saarnaa doonyo yaryar oo sabtidii ka soo baxay dalka libiya iyaga oo doonayay inay soo gaadhaan xeebaha dalka talyaaniga tirada doonyahan ayaa ahaa afar waxaana la helay saddex ka mid a qaar ka mid a qaramada qaramada midoobay aanadhahda ayaa sheegtay in sagaal iyo toban qof oo ay oo ay ku dhinteen mid ka mid a doonyahaas axaddii lasoo badbaadiyey halka la badbaadiyey boqol iyo toban qof oo kale
maraykanka britain iyo faransiiska ayaa hakadgeliyey shaqooyinkii safaaradahooda dalka yeman sababa la xiriira amniga sii xumaanaya ee dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday talaadadii shalay ahayd in shaqaalaheeda ay kala soo baxday caasimadda dalkaasi yeman ee sanca goor horeo saako arbacahana waxaa sidoo kale kasoo daadgurayay shaqaalihii safaaradooda halkaasi ay ku lahaayeen dalka britain haweeney afhayeen oo ah wasaaradda amuuraha dibadda ee maraykanka laguna magacaabay jenny pensy ayaa waxaa war qoraale ay ku sheegtay in go-aankan ay qaateen kadib markii sida ay tiri ficilada yeman ee haatan ay noqdeen kuwo caqabad ku ah hanaankii kala guurka ee siyaasadda yeman ayna u muuqato inay abuurayaan dib u soo cusboonaysiinta rabshado khatar gelinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee sanca waxaa kaloo warkaasi qoraalka lagu sheegay in maraykanku uu taageerayo dhammaan dhinacyada dalka yeman ee doonaya inay ka shaqeeyaan nabadgelyada barwaaqada iyo midowda yeman ayna dib u soo celin doonaan howlahoodii iyo joogistii dhulkaasi marka xaalku uu dego
haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban waxaana inoo soo diyaariyey wariyaha v o a magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku eegayno kulamo dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka iyo maamullo soomaaliya ka jira oo kala jubbaland puntland iyo koonfur galbeed oo ay ka biyadiideen maamullo ka jira bartamaha soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed maxamuud calasow oo ah odayaasha ka soo jeeda gobollada dhexe iyo maxamed isaaq gebgeb oo ka tirsan jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa calasow bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay shirki ka dhacay xamar shir cadaalada ma ahayn shir wuxuu waay eex sedbursi iyo marooqsi ku salaysan oo aan ma garanaysaay ka fog waxyaalaha xaqiiqda taagan iyo cadaaladda iyo dadka maaragtay xadaariyiinta waxyaalaha ay ku dhaqmaan ka fog buu ahaa daliil waxaa u ah maamullo hadda la maamudahayo aanaan lahaynin xataa wixii haykalkii dowlada aan lahaynin xildhibaanna aan lahaynin nin nin iska socdoo taagan ayaa xamar lagu marti qaaday oo aan maaragtay wax ayaga ka dambeeya alagaboorsada ay wataan marka laga reebo marka dad soo jiray oo ku jira road maabki wixii loo yaqiin ku jira new dealki saxiixayaashii ku jiray oo ma garanaysayay la yaqaano sagaal sana maamul soo jiraana maamul muluqoo hadda dhashay ayaa waxay dhacda maaragtay in looga sadburiyoo layidhi idinku wax ma tihidiine kanaa wax eh ceebta ou lahay waxaa ka mid ah in dad jirana laga tago dad aan jirinna maaragtay lagu koriyo maxamed isaaq gebga bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan anigu saaxiibkay calisow arrintaas kuma waafaqsani waa sharci waana xaq in maamul goboleedyada dhisan laiskugu yeero oon shir dibashiisineed oo madaxweynaha uu horseedayo asigoo middaas u fiiriyey in raggan maamuloodya hadda dhisan in maamuleed dhisan oo dhammaystiran dastuurkii iyo sharuucdii waddanku u taallay buuxiyey maamulkan oo ninkan saaxiibkii u doodayo gobolada dhexe in meesha aan laga casuumin ani waxaan u arkaa inay xaq ay tahay oo gar ay tahay sababtoo ah maamul goboleed waxaa la ogol yahay in laba gobol iyo wixii ka badan in maamul goboleed ay samaystaan ayaa dastuur ku qoran raggan weli shuruucdoodii ma buuxsamin mana dhisanin wixii laga rabay marka waxaa ka jiro maamul goboleedo fara badan haddii la arado waa la casuumaya yaa kuwa la casuumaya waxaa waxaa jira galmudug waxaa jira hiiraan state kuba hiban iyo xeeb iyo ahlusunna waljamaaca maamulada fara badan ayaa jira marka kuwee la casuumaya qaabkee lagu keenayaa saaxiibkii calisow midaas ani aadaan ugu soo horjeedaa mana ku waafaqsani midaas calasow miyaanay kuu muuqanin in maamullo fara badan sida uu gebgab sheegayo oo aan hoosta laga soo dhisin oo aan shuruudihii buuxinin oo inaan meesha la keeni karin oo ay xaq u leeyihiin ee kuwa dhismay ee shuruudaha buuxiyey madaxdaas in la casuumo maxaa ku diidanta waxaan ku diidanaha waxaa weeye maalan galmudug oo kale sagaal sanay jirta madaxweyney leedahay waxay leedahay golo baarlamaanay leedahay wixii de helkalkii dowladooday leedahay maamulladan aad raggan aad sheegto magacyada aad tirisoo kale cadaalad darrada dowladday ku nool yihiin maxaa yeelay dowladda baay iyo bakool markii laga sameeyey lix gobol oo dadka saanka warqaba dadka reer baay iyo bakoolna ay aad u jeclaayeen dowladdaanu waxay tiri sadbursi u samaysay koox ay ayadu wadatay keentay ma garanaya kooxdii kalena waxma tiidinay dhin waxaa la yidhi mudug iyo galgaduud ha loo sameeya maamul waa laba goboloo dhammaystiran waxaa la yidhi idoo arrin aan fiicnayn la samaynayo oo ceeb ah laga xishoodo intiinaanoo isku reer hebelana waxaa tihiin maaragtay maamul samaysta intiinaan kalena waxaa la yidhi maaragtay idinkuna waxaa weye kuma jirtaan oo gooni baad u socod tihiin waxaad moodaa dadkii in maaragtay federaalkii la samaynayey qaab qabiila dowladdaanu ay isaga hor keenayso dadki marka cadaaladdarrada dowladdaanu ay waddo ayay ku jiraan maahane maamulka galmudug oo kale waa jira nin diidi kara ma jiro waxaan ognaha kuwaan kale hadda naftirkooda madaxweyne waxuu dallacsiiyaa ciidamada maahane madaxweyne kale aryaha madaxweynehan kuu doortay ee istaag waxaad astaashaa liidar ka gudubtoo madaxweyneaad noqoto waxyaalaha lala yaabay ka mid tahoo dowladdaanu ay ceebteeday ka mid taha waxaana la yidhi heer gobollada dhex haddaad tihiin maamul samaysta annagoo midda labaad waxaa la yidhi ma buuxsan baa layidhi sharuuddii sharuuddii waa buuxiso waxaa layidhi waa laba gobol iyo wixii ka badan laba goboloo mudug iyo galgaduud la yidhaaha diyaara degmada matabaan markii lagu darana waa siyaado taas waan beeninayaa aniga inkastoo maamulkeena mar dhow la dhisay shuruucdii laga rabay ayaa lagu dhisay dowladdii shuruucdii loo baahnaa waan buuxinay aniga sidaa ogtihiin waa dareensan tahay muddo ayaa ka jiray xoogo qalqalaaso ah markii dama dib heshiisiin aan samaynay dadkii waa la wada fariisiyey odayaashii la isugu keenay waa la heshiiyey dadkii dib bay aayahoodii iyo mustaqbalkooda ugu tashteen madaxweyne ayay doorteen shariif xasan sheekh qaadan ayay doorteen haddana madaxweynahoodu way ku qanacsan yihiin beesha caalamka iyo dowladaha deriska dhammaanna way ogol yihiin dowladda federaalkana way ogoshahay shuruucdii dhammaan laga rabay way buuxiyeen dowladahaas waa dowlado dhisan oo sharaf iyo karaamo ku dhisan sida koonfur galbeed jubbaland iyo puntland saaxiibkay markuu leeyahy gobolada dhexe galmudug sagaal sana ayay jirtaa markuu leeyahay galmudug wakhtigii la dhisayay waxay ahayd dowlad kumeel gaari ayaa ka jiray waddanka xilligaas ayay wax samaysteen markaadna dee shuruucdan ma jirin oo hadda laba gobol iyo wixii ka badanaad federaal loo dhisaaya shuruucdan ma jirin marka wakhtigaasay iska dhex dabaalan jireen meel walba way iska tegi jireen cid ku haysatina ma laheen laakiin hadda sharci baa yimid wadanka dowlad dowlad dhex ayuu yeeshay shuruucdii looga baahnaa waa inay soo buuxiyaan ayaga dib heshiisin iyo dib iskugu noqdaan oo wax soo samaystaan waad og tahay hadda meeshuu leeyahay saaxiibkay waa la tegi karaa mise nabad baa ka jirto mise maamula ayaa dhisan sagaal sano waa dareemi kartaa shalay wixii ka dhacay madaxweynihii qaranka dhammaa ayaa meeshii ku degey sacdood ayaa dagaalo socday marka ma waxay leedahay meeshaas ayaa la dhihi karaa sagaal sana maamul ka jiray ciidamay haysteen waxbay dhiseen marka waxaan leeyahay calisow dadka ha isa saxeen dib ha iskugu noqdeen wax fiican oo wanaagsan oo kala dambeyn leh oo sharuucda laga rabay soo dhista kadibna waa laydin ogolyahay inaad soo gashaan oo shir walboo dhacayn waa laydinka soo qiibgelinaya cid idinka hor taagan ma lahan maxaa diidaya in dadka iyagu wax samaystay oo wax doortay oo madaxweynayaasha yeeshay la dhiirigeliya si aad ugu dayataan oo xaggee nabada hadda dhinacan kaleba waxaa weeye markii laga reebo xabsi madaxa ka bannaan baan ku jirnaa ay leeyihiin qaar ka mida liidaradooda ay sheegeen meesha la tiigi karo waa xaggee baydhabo daynuun ayo u dhow ma la tiigi karo waddada xamar iyo muqdisho isu marta ma furro waan ognahay ka soo soco waxa weeye shabeellada hoose haddaad aadda meel ka mid ay joogaan ma jirto kuwa kalena waa la mid ayaguna waxa weeye kismaayo lee joogaan marka xaggee meel nabadaha jirta waxa weye sadbursi bay ku joogaan annagana waxaana la leeyahay wax ma samaysan kartaan oo maaragtay idinma suubanto inaad wax samaysataan marka cadaaladdarraa nagula hayaa laakiin dadkina waa joogaan dhulkina waa yaallaa laba sharuudihiina waa la buuxiyey laakiin wax lagu ogol yaha jiraan waxaa la yidhi ha midoobaana shabeellada dhexe iyo hiiraan isku dhabarji wasiirtaga ma jiro isku dhabar jibinayo wadooyinkeedaa kalexin cid wax ka qabanaysa ma leh waxaad mooddaa marka cadaaladdarraggaa murtayaa jirto waxaa la rabaa dadka qaarna in la yidhaaho wax ma tihidiinoo aduufaa tihiin qaarna la yidhaho waa gobo waxaybay samaysan karaan cadaaladdarra weyn baa meeshaan lagu tumanaya xuquuqda dadka qaarkood qaarna la naas nuujinaya muuqata mooyaane meeshaan dadkiina waa joogaa deeqdiina waa la hayaa wixii wax lagu qabanayana waa la hayaa laakiin cid wax kuu ogol ma jirto maya cadaalad darro ma ahan ee, dowladda way saxsan tahay mar walbo ayadaa waddanka mas-uulka ah ayadaa wax walbo wanaagsan ayadaa taqaano een, maamuladan kaleba cadaalad darro een, laguma sheegin dowladda way u wacday shuruudaha ayay buuxiyeen marka saaxiibkii calisow meeshuu leeyahay dadkii way joogaan nabad baa ka jirto cadaalad baa ka jirto meesha shalay ee, dagaalka ka dhacay oo dadkii reerihii meesha deganaa ay isku haystaan qoryo isku haystaan toban iyo dhowr qof meeshii lagu dilay shalay iyo hadda waxaad leedahay meeshii maamul baa ka jira cadaaladaa ka jirto een, dadkii way is ogol yihiin idinkiiyaaba ee, xabad isku haysta islaynaya goormeed ee, dadkii wax la qaybsanaysin maamul goboleedyada kale ugu dambayntii calasow maxaad xal u aragtaa gobollada dhexe dadka jooga ha loo daayo ayagaa ismaamulaya ha laga daayo faragelinta faraha badan leh iyo magar isku dirka dadka lagu hayo iyo dadka qaar oo loo samaynayo ha la joojiyo dadka garba siman ha laga dhigo dadka ha loo cadaalad sameeyo inay dad isku xaquuqoo soomaaliyiinna ha loo arko laakiin qaar yaan la dhihin waa waa gob qaarna waa gun yaan la dhihin midaasaan lagu qaba gabgab ugu dambayntii maxaa xalku yahay een xalka wuxuu yahay ee, saaxiibkii calisow een ay issoo dhisaan een waxooda soo habaystaan shuruucdii laga rabay ay sameeyaan marka markaasaa laga soo qiibgelin galaa shararka een dowladda qabanayso marka waxaan leeyahay een soo hegaa issoo hegaajiya issoo dhisa qof markuu gurigiis soo dhiso ayaa la martigelin karaa meel looga waci karaa marka gurigaaga soo dhis baan ku leeyahay intaasaan aan u arkaa xalka oo maamulkiina soo dhistaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow oo odayaasha ka soo jeeda gobollada dhexe iyo maxamed isaaq gebgeb oo isna ka tirsan jaaliyadda koonfur galbeed ee soomaaliya oo ku dhaqan dalka kenya doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay doodaasi gaabanna intaasi aynu kaga gudubno iyo yaasiin ciise wardheere haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal aadanuhu wuxuu leeyahay dabeecado tiro badan oo iska soo horjeeda dabeecado bulsho ahaan qaarkood la ogol yahay guud ahaanna dadyowga dunidu ay dulqaad u leeyihiin iyo kuwo kale oo aan la jeclayn ciddii ku tilmaamanna lagu dhaliilo qof baa geesi ah oo boqol aan dhabbo uga leexan mid kalena waa fulay shimbiraha aan hubin hadday shababaxleeyaan qof baa deeqsi ah oo siday baddu u faxan tahay u faxan mid kalena waa qaduuc xunsada aan uga kicin qof baa aftahana oo markuu dabeebanayo aan laga jeesan karin mid kalena waa afgarooc maanta oo dhan hadduu wax sheegayo aan dulucda hadalkiisa waxba lagala soo bixi karin qof baa gob ah oo dadka uu la nool yahay af iyo ficil wanaagsan kula jooga mid kalena waa ardaan xumi mooye aan inna wax wanaaga laga filan marka uu soo muuqdana laga naxo qof baa xishood badan oo ruuxa uu hor taagan yahay aan indhaha ka eegi karin mid kalena waa maxishoode aan caano u kaban isaga oo suxud saaxuda inuu dadka soo horjoogsado qof baa baxalli qabowleh oo sida hayinka ay carruuruhu kolba dhinac u kaxaystaan waxaana jira mid ay wax yari kiciyaanoo wiliiriga ka camal xun qof baa nabadda jecel oo goor noolba ka dhabaynteeda u xusul duuba welibana xoolihiisa ku bixiya waxaana jira mid kale oo hurinta colaadda iyo xasanadaha ay ugu baxdo dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa qof waliba wuxuu ka samaysan yahay laba shakhsiyadood oo bulshada uu la nool yahay uu mid doo tuso midina ay isaga u qarsoon tahay in laga ogaadana aanu jeclayn sidaa darteed dabeecadaha kuwa inay liitaan la isku raacsan yahay cidda lehi ma qirato oo waa lagu xantaa mooye inta caddaan loogu sheego inay madaxa u ruxdahay ma dhacdo macnaheedu wuxuu yahay haddii muudalka bakhaylka ah aad muudal ku sheegto ama ruuxu lagu yaqaan inuu maxishooda yahay aad ku tidhaahdo maxishooda ayaa tahay kaama ogolaado inaynaan kala badbaadinna way u dhowdahay sababaha dartood baa looga yaabaa markii la arko gabyaa ama qoraa ku dhiirada inuu qirto isla markaana soo bandhigo qaar ka mid ah dabeecadaha aan wanaagsanayn ee uu leeyahay aaraabana ciddii lagu sheego lagu daraabo tixiya tiraabba tira ahaan suugaanta caalamiga ah markii laga doono waa wax aan badnayn wayse jirtaayoo suugaanta qiraalka ayay ku magacaabaan waa marka maansayahanka ama qoraagu uu diido inuu ku noolaado laba shakhsiyadood oo midna dadka la tuso midna laga qariyo ra'yiga dadweynuhu ka qabo waa marka intuu ka xoroobo uu caddaan u soo bandhigo tilmaamaha qofeed ee dhab ahaan uu leeyahay iyo arrimaha nolosha waxa uu ka rumaysan yahay had iyo goorna ka duwan waxaa dadka inta badani ay ka rumaysan yihiin waa tahay kol dhow tixda aan idiin marin doono waxaa allaha u naxariistee tiriyey gabyaa la odhan jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasin loo yaqiin waana tix madi ah oo tun la mid ah aanan maansada soomaalida ku arag dhinac waa lama suureeyaanoo gabyaagu wuxuu ku sheeganayaa inuu leeyahay dabeecado iska soo horjeeda oo garaadka caadiga ee aadanaha aan laga dhaadhicin karin dhinaca kalena waa tix suugaanta qiraalka lagu tirin karo oo ciddii ku nacaysa iyo ciddii ugu bogaysaba uu hal abuurku wixii ay ku xaman jirtay uu bulshadiisa ugu qiranayo tixdan oo mararka qaarkood macaan iyo qaraar lagu magacaabo wuxuu qaasintiriyey mar lagu yidhi nin yahow tiro badnida meel laguu raaco waa la garan la'yahaye maad dhaqankaaga wax ka doodisid sidaa iyo sidaas baa fiicane maad yeeshid sidaas iyo sidaasna lama ammaanine maad iska daysid isaga oo haddaba raggii talooyinkaas u soo jeedin jiray u jawaabaya iskana warramaya ayuu bilowga tixda ugu sheegayaa inuu yahay nin ka kooban laba shakhsiyadood oo aanu midna qarsanayn inuu la mid yahay geedka dacartaa ee kharaarka badan marna marabka macaan laga dhuro in labadiisa gacmood ay midi martida iyo maatadaba u roon tahay midina midiyo af badan iyo sunba ay ku maran tahay wixii ay aragtana wasjeefto iyo inuu yahay dabeecado kale kaana nin leh iskalena weyn sida siinkii gacalkacyood in mar walba siduu ahaa iyo halkii lagu ogaa loogu yimaado wuxuu yidhi dacartuba mar bay marab dhashaad muudsataa dhabaqe waxaan ahay macaan iyo qaraad meel ku wadayaan leh midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanoode midi waa martida soora iyo maatadaadihise midina waa midiyo xiiraya iyo mur iyo deebaaqe masalooyin tarantaalliya yaan maandhaleeyahaye nin majiiro keliyuun qabsada hay malaynina intaa markuu ku ararto ayuu tirinayaa isaga oo aan waxba qarsanayn dabeecadaha iska soo horjeeda ee uu leeyahay mar waa nin guhaad wacanoo aan cidnaba ku gardaroon marna waa laayaan aan garigelin garino ka bixin mar waa sheekh saahida marna waa khamriyo cabfalan mar waa ikhyaar waa yeelka reerka ka mid ah oo talooyinkiisa lagu meel maro marna waa reer magaal kolba halka uu jiro la isweydiiyo mar waa xalaal meelad xaaraanta ka caagan marna waa tuug mariyoo madoobeeyey oo hadday u degtaan xoolaha rasuulkuna aanay ka ammaan helin mar waa awliyadu halka ay ku kulanto ninka maamula marna waa saaxiibada shaydaanka iyo jinkaba kan ugu weyn waa nin cid malayn kartaa aanay jirinoo dhalaarta labadeeda gelin aan isku si ahayn nin dhaqanka muslimka iyo gaaladaba garanaya nin aayihiisa aakhirana malaa'igaha naarta iyo kuwa jannadu ay ku murmaanoo iskuna qabsadaan wuxuu yidhi mar baan ahay muddee camal sanoon maagista aqoonne marna macangagalaayaan ahoo miigan baan ahay mar baan ahay muftiga saahidnimo mawrucuu galaye marna makhawi waashoo khamriga miista baan ahay mar baan ahay murtiya baan isaba madaxda reeraaye ay weliba muuniya dulqaad igu masheertaane marna reer magaal loo fara oon muuqan baan ahay mar baan ahay nin xaaraan maqdaca marin jidiinkiiye marna tuug mu'diya baan ahoon maal rasuul bixine mar baan ahay maqaam awliyada maqadinkoodiiye marna mudanta shaydaanka iyo maaljin baan ahay miisaanna ima saari karo nin i maleeyahay waxaan ahay nin midabaynaya oo maalin bays roge eh muuqaygu gelinkiiba waa muulad gooni ahe muslimka iyo gaalada dirkaba waan macno aqaane malaa'igta naarta iyo jannadu way igu muran tahay wuxuu qaasiintixda ku soo gabagabaynayaa waayo arag rag soo maamulay ayuunbaa i garan karee nin walba uu iigu soo hagaag dabeecadahayga kolba tii kuula wacnaata ee inaad iigu timaaddo ay kaa maaransiin weydo wuxuu yidhi ninkii maalmo badan soo jiray oo madaxu boosaystay ee inaan rag maamuli yiqiin waa imaan garanne nin walbow harkii kula macaan ay muhata laabtaadu ee aanad madadaaladeed igala maarmaynin iska soo mar waa kuu bannaan marin addoon tahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali daaja aad buu u mahadsan yaho gabayo iyo halkudhigyo badan oo isbarbardhigu badan inala socodsiinayey haatanna haddaynu u gallo qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee xulka qaranka soomaaliyeed ee kubadda kolayga ayaa haatan ku sugan gobollo kala duwan oo soomaaliya ah si ay dib ugu soo nooleeyaan ciyaarihii kubadda kolayga iyaga oo dhallinyarada siinaya tababaro islamarkaana wada dadaal ay doonayaan in ay ku dayactiraan garoomada kubadda kolayga ibraahim xasan daanduray ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay maxamed aadan xirsi oo ku magac dheer madoobe oo ka mid ah ciyaartooydaas oo isaga iyo qaar kale ay dadaal dadaaladaasi ka wadaan puntland wuxuuna weydiiyey waxa ilaa iyo iminka u qabsoomay iyo meelaha ay soo mareen waxaan tegnay gobolka galdoogod oo aan soo aragnay mataqaana xaalada isu yahay waxaan tegnay buuhoobe waxaan tegnay gaalkacyo waxaan kasoo qabanay u train garaynay cojaj macnaha tababarayaal tababara caruurta si aan aqoontooda u kordhino u kobcin lahaayeen cayaaraha gaar ahaan kubadda koleyga sida aan la soconno ciyaaraha waxay u baahan yihiin garoono lagu cayaaro hadday noqon lahaayeen kubadda koleyga hadday noqon lahaayeen kubadda cagta ma jiraan garoomo ah ilaa ay hadda aragteen oo dayactir u baahan ama qaar aad ku tala jirtaa inaad samaysaan horta run ahaantii kubadda koleyga sida wadanku burburka u dhacay cid taqaana ama cid cayaarta toona ma jirto oo aniga sidii oo waagii hore aniga qab jirnay oo rotationada aan ku cayaari jirnay iskuulaadka ay lahaayeen garoomada waxaasoo dhan aan aniga kusoo cayaarnay oo ku baranay basketballka inaysan lahayn buuqoodloo kale waxba ma laha gaalkacyo iskuulka sare ee cumar sabatar ayaa wuxuu lahaa garoon banaanka ku yaala waxaan sameyna marka kiyaan dayactirnay aanu ugu dhejinay riboonadii dhulkii sameynay leemankii sameynay maantana waa lagu cayaarayaa oo kubadihii geenay meesha nugaal isagana waxaan sameynay waxaan tababarnay iskuulaadkii dugsiyada hoose dhexe sare macalimiinta ka dhigaya iskuulka sida ayagoo haddana aan u tababarnay inay qaataan level one iyo level two basketballka ahaa ayagana ay bilaabi doonaan sida aan la soconno garoomadaas la dayactiraayo iyo dhallinyaradaasi tababarada la siinayo iyo weliba gaadiidka qaadi lahaa dhammaantood qarash ay u baahan yihiin yaa idinka kaalmeynaya yaa qarashkaasi bixinaya
xagga qarashka ama waxaan qabanayno cid naga caawinayso toona ma jirto anaga is soo xilqaabnay waxaana puntland igu heliya calaamiin xaaji oo ka yimid etoobiya aniga oo ka imaaday magaalada edmonton alberta iyo cabdirasaaq aadan warsame maryar oo ka yimid toronto anagoo isxilqaamayna waxa mataqaana ishaga u garanay inaan sidii aniga waagii hore aan orteshimada iyo aan ugu cayaari jirnay saaxiibtinimada iyo mataqaana ishaga aan intaan ka tagno holwadaag aan aadno wardhiigley wardhiigley ka tagno aan aadno halkaas oo aan barano saaxiibo badan aan ku samaysano anagoo markaa ka bilaabno mini basket oo yar yar dan magaalado dhan dhallinyada aqooneed saaxiibtinimadii wixii dhan ay kusoo saaciday sida ogtahay daanduray caruurta soomaaliyeed gabdha iyo wiilalba dhibaato aada u xoog badan ayaa soo wajahday ayagoo aan rahaysanin wax activity ah ayagoo markaa ku dhaqaaqaya falal xunxun oo naftooda u daran sida taxriibka oo kale oo ku baaba'san sida aan maqlayay oo runtii aniga isoo keentay meeshaan waxay ahayd een, ah, gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeedba een, ah, in dhibaato xoog leh ay kala kulmaan meeshaas dhibaatadaas oo u keenaysa in ay dhimasho iyo baaba ay ku waxayaan marka waxaan rabbi lahayn in eh, carruurtaas ay iska bedesho oo ay cayaarto sportska iyagoo anfacaysa oo korkooda iyo maskaxdooda jirkooda iyo maskaxdooda kordhinaya waxyaabaha xunxunka ah ay sameynayaan oo mataqaanaa sida inay eh, dagaalo iyo waxaas ka qayb galaan so inaan ku jihayno een, ah, sportska anoo og een, sportska oo soo maray wanaaga iyo een, saaxiibtinimada uu leeyahay marka idinka waxaa hadda joogtaan ee puntland ma jiraan cayaartooy kale oo gobollada dalka ina jooga caruurta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan een, ah, sida kismaayo hadday joogaan gobolka jubbada hadday joogaan xamar hadday joogaan beledweyne jowhar waxaan ugu talagalnay in mataqaanaa ii sheeg een, dhammaantood aan gaarsiino een, dadkii hore sportska ahaana ayagana waxay ku hoolan yihiin gobolada inteeda kale hawsha aa wadaan marka aad fiiriso eh, madoobe makuu muuqataa in farxaddii berisamaadkii garoommada aad ku ciyaari jirteen iyo taageerayaashii faraha badnaa iyo dadkii faraha badnaa in ay mar kale dib u soo noqon karto waa aaminsanahay inay dib usoo noqon doonto een, maxaa yeelay een, meel aan basketball laga cayaari jirin oo gobolka puntland ahaa maanta waa laga cayaaraa Een, xamar waa laga cayaaraa soomaali inteeda eh, macnaha gobolada inteeda kalena ay ka cayaaraan aaminsanahay mideeda kale waxaan u sheegayaa dadka qurba joogta ah dadka soomaalida gudaha wadanka jooga businessyada dadka ah dadka citizenshipka ah inay arrintaa dardar geliyaan oo howl iska geliyaan mas-uuliyadda ayaga saaran ay tihiin mustaqbalka caruurtooda iyo mustaqbalka caruurta soomaaliyeed kaasi wuxuu ahaa maxamed aadan xirsi oo isagoo ku sugan puntland khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduri
waa tahay ismaaciil oo haatanna dhinacii heesaha ayaan eegaynaa qalbiga kutabaya iyo fanaaniinta kale ah cawaale aadan iyo zamzam cali rooble cododkaasi baxsan ee cawaale aadan iyo zamzam cali rooble iyo heeskaasi qalbiga kutabaya gebagaba ayuu u yahay idaacaddaydii galabnimo waxaan idin leenahay anigoo asaare cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjar intaynu caawa mar kale kulmi doono isma dhaafno
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.